habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeen oo aad ka dhagaysataan warbaahinta isnaay qodobada aad ku dhagaysan doontaana caawa waxaa qayb ka ah hirshabeelle oo awaamiir ka soo saartay taleefanada lagu isticmaalo goobaha waxbarashada qaar ka mid ah macalimiinta jowhar oo ka qaybgalay tobabar ka soconaya beledweyne dowladda soomaaliya oo turkiga kala wadeegtay markab siday shixnad gargaar ah qorshaha shanta sano ee hay-adaha qaxootiga qaranka ah oo lagu soo bandhigay muqdisho dhakhaatiirta degmada dhoble oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la horumariyo nadaafadda bulshada degmada kaaraan oo si weyn uga hadlay guushii ay ka gaareen ciyaarihii ka socday magaalada muqdisho xubinta sarafka iyo suuqyada ayaad ku dhagaysan doontaan ee u diyaargarow warka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo sabtiya taariikhdan ay ku aasteysan tahay sagaal iyo tobankii oktoobar sanada labaatan afar iyo labaatan warka intuu socdo waxaadin socodsiin doonta anigoo saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki markana qodobadii oo faahfaahsan hirshabeelle ayaa awaamir ka soo saartay taleefanada lagu isticmaalayo goobaha waxbarashada sida warbixintaanu ku faahfaahiyo cabdicasiis xasan cabdule agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle cabdishakuur maxamed xasan ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ay mamnuucday isticmaalka taleefanada fasalada dugsiyada sare arrintan ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay mid lagu horumarinayo tayada waxbarashada ubadka cabdishakuur maxamed xasan agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada wasaaradda waxbarashada hidahay tacliinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maamulada iskuulada deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle faray in la dhaqangeliyo arrintan la xiriirta joojitaanka isticmaalka taleefanada casriga ee lagu isticmaalo fasalada dugsida sare awaamiir ka soo baxday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabeelle kadib kulamo joogta oo ay lahaayeen madaxda sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabeelle ee uu ugu horeeya wasiirka wasaaradda mudane siciid hagar camalow waxa ay wasaaradda soo saartay qodobadan soo socda kow wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabeelle waxay gib ahaanba mamnuucday isticmaalka taleefonka smartiska ah ee waaweyn xilliyada ardayda ay ku guda jiraan duruusta waxbarashada labe maamulayaasha iskuullada kala duwan ee ku yaala dowlad goboleedka hirshabeelle waxa ay wasaaradda waxbarashada faraysaa in dhammaan ay tilaab ka qaadaan ardayda soo qaata taleefonyada smartiska ah ee lasoo aado goobaha waxbarashada xilliyada ay duruusta socota saddex wasaaradda waxbarashada waxay u digaysaa ardayda iyo waalidiinta in ay marnaba ardayda aysan usoo qaadanin taleefayada waaweyn ee qadadka laga isticmaalo goobaha waxbarashada xiliyada duruusta ah iyadoona ardayga loo ogolaya keli taleefonka yar ee neclaha ee ku hadalka ah afar wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabeelle waxay adkaynaysaa maamulayaasha iyo bahda kale ee waxbarashada in ay qaataan oo amiirtan ka soo baxday wasaaradda islamarkaana marnaba aysan wasaaradda ogoleen in taleefayada waaweyn ee ismaartiga ah lala yimaada xilliyada duruusta ay socoto kuwaas oo saameyn ku reebay xaaladda waxbarashada islamarkaana mararka qaarba ay dhacdo iyadoo ay socoto sharaxaadda duruusta macalinka in ardayga uu iskaga mashquulo telefoonka asigoo aaladaha kala duwan ee qadadka istimcaalaya haddaba wasaaraddu oo ka duuleyso habsimo socodka waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle waxa ay dhammaan maamuliyaasha iyo bahda waxbarashada faraysaa in ay mamnuuc tahay in telefoonka ismaartiga ah xilliga duruusta ay socotay ee waxbarashada ardayga loo ogolaado waxaan rajaynaynaa in awaamirtan oo kasoo baxday wasaaradda islamarkaana uu ogyahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabeelle ay qaataan dhammaan barayaasha kala duwan ee ka howlgala dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoona wasaaradda ay u taagan tahay barbaarinta iyo adkeynta waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle ee aan mas-uulka ka nahay sanadihii ugu dambeeyey goobaha waxbarashada waxaa kusoo badanaya isticmaalka taleefanada casriga ah iyadoo ardayda ay u isticmaalaan habab kala duwan mahadsanid cabdicasiis qaar ka mid ah macalimiinta jowhar ayaa ka qaybgalay tobabar ka soconaya magaalada beledweyne dhowaan ayay ahayd markii ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya qaadatay ku dhowaad saddex kun oo macalimiinta qaranka ah kuwaas oo laga soo kala xulay maamul goboleedyada dalkii gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle ayaa ka mid ahayd goobaha lagu qabtay imtixaanka macalimiinta qaranka kuwaas oo soo mara heerar kala duwan afar boqol oo macalimiin ah oo kasoo jeeda degmooyinka iyo deegaanada maamulka hirshabeelle ayaa xilligan tababar ugu socdaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si loo kaabo aqoontooda islamarkaana loo helo tayo macalimiin waxbarta ardayda kasoo jeeda gobolka hirshabeellaha dhexe qaar ka mid ah macalimiinta tababarka ugu socda magaalada beledweyne ayaa ka barbixiyey dareenkooda ku aadan tababarka u furmay islamarkaana u mahad celiyey wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle magacaygu waa maxamuud maxamed maxamuud waxaa ka mid ahaa safarkii dheeraa ee sanadkan wasaaradda waxbarashada ay ku qaadanaysay saddex kun oo macalin waxaan ka soo bilownay codsadayaashii kun waxaa jaanis u yeelnay maarata saddex toban kun ee imtixaanka u fadhiisatay inaan maarata ka mid ahay kasoo gudub saddexda kun ee la qaatay inaan kasii mid noqday aad iyo aad ugu faraxsanahay barnaamijkaas ee wasaaradda ay noo samaysay dhammaan wasaaradda iyo barnaamijkan dadka ku luglen waa u mahad celinaya intaas kadib macalimiinta soo baxday maanta tababarka u bilowday waxaa ka codsan lahaa sidai wasaaradda maarata ardaydii maarata jiilka mustaqbalka maarata waddankan yani wax ka noqon lahayd si macnaha hadda waxbarasho firiya ugu dadaashay saasoo kale adigoo macalin ah mishaar qaadanayo keliya inaad mishaarkaada fiirsan ardaydaas maaragtay waa waa arday aada dhashay noqon karaan arday kaloo maaragtay soomaali ah haddana gaar ahaan muslimiin ah in yacnii barnaamijkan oo loogu faa'iideeyo oo si cadaalada wax u bartaan waxaan ka mid ahay macalimiintii sanadkan codsatay barnaamijkan wasaaradda aada kun macalim oo codsatay alxamdulilah waxaan ka mid noqday macalimiintii u fadhiisatay imtixaamkii raatinka saddexdii kun ah haddana ilaahi wuxuu qadaray inuu maanta aynoo bilaabno tareeninkeeni oo bixinaysa wasaaradda wayna ku mahadsan tahay sidoo kaleenta waajibna saaran waaye dhammaanteen haddii nahay macalimiin inaan soo saarno arday tayeesan oo berritoo la anfacdo dalka iyo dadka iyo diintaba maanta hadda meeshaan waxaa ku jirto macalimiinta hirshabeel oo dhan afar boqol oo macalimiin oo si friya wax ku baranayso dabadeedna deegaanadoodii kula laaba doonto wax bari doonto ummadka soomaaliyeed macallinku waa maskaxdii dunidoo malaasan macallinku waa maskaxdii dunidoo malaasan muujadaheeda kala miirtay oo macnaysay maankii qarsoonaa waa misbaaxii kaahiisu maanka u maciine mugdigii ka miire murtida dhuux baro aqoontiisa lagama maarme runtii ardayda loo tegi doonana waxaan baaq ugu diraa inay macallimiintan qaran
dowladda soomaaliya ayaa turkiga kala wareegtay markab siday shixnad gargaar ah sida warbixintaani mar kale ku faahfaahiyo wariyaheen cabdicasiis xasan cabdulle ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta kormeeray goobjoogna ka ahaa shixnad saddex kun oo tan oo gargaar ah oo dowladda turkiga ugu deeqday dadka soomaaliyeed taas uu guddoomiyaha hay-adda gargaarka imaareynta musiibooyinka sodma maxamuud macalin kala wareegay danjiraha turkiga u fadhiya soomaaliya waxa uuna gudoomiyaha hay-adda gargaarka imaareynta musiibooyinka qaranka uu sheegay in dadkii loogu talagalay ay gaarsiin doonaan dabcan annaga ka sodma ahaan waxaa hawshaa naga qusaysaahi inaan dadkii loogu talagala gaarsiino annagoo mar kale kaashanayno dowladda turkiga walaalahayna ah dabcan waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo runtii maanta nagu sharfay inuu ou hawshan goobjoog u noqdo waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa safiirka walaalahayna turkiga iyo hay-adaha turkiga khaasatan hay-adda aafaad oo ah hay-adda dhigayna ah hay-adda maareynta mas-uuliyoonka turkiga oo runtii hawshan hogaaminayso aad iyo aadaan runtii ugu mahad celinaa ummadda soomaaliyeed runtii xaaladda ay ku jirtaahi waa xaalad runtii aad iyo aad u cariiri ah laakiin waxaan rajaynaynaa fuyujarkeenna ma xumo ilaahay idankiis waxaan haysanaa walaalana garab taagan dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa u mahad celiyey dowladda turkiga iskaashiga iyo garab istaagga walaalnimo iyo saaxiibtinimada ku dhisan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed horta inaan ugu bushaareeyo haddii berigii hore marka ay naftu baxdo oo xooluhuna ay baxaan inta ilaacadaha laga daawado ay dadku inoo soo gurman jireen sidii madaxweyne ordogan isagoo dalkiisa jooga oo cilaaqaad badan aan la lahayn dalkan soomaaliya uu tiifiyada uga arkay duruufta ay soomaali gashay laba kun iyo koob iyo tobankii oo ay inoogu soo gurmadeen haddii xaaladdu ay saa ahaan jirtay hadda ma aha hadda bilo ka hor maalmo ka hor isbuucyo ka hor lix bilood ka hor ayaa qorshe dawladdu ay ka sii dejinaysa markabkan aad aragtaan ee baaxaddaa leh ee saddex kun iyo dhowr boqol oo tan oo cunno iyo mataqaanaa gurmad ay saaran yihiin waa mid ka mid ah maraakiib fara badan oo arrintaas nala xallin doona oo ka imanaya dalalka aynu saaxiibbada nahay sida dalka turkiga oo hormood u ah waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo walaalaheenna turkiga oo halkan uu ka joogo masiilkii u sarreeyey ee safiirka ahaa iyo howlwadeenno kale shixnadan gargaarka oo gaaraya saddex kun oo tan ah ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka danyarta ah ee soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan waddankeena markana dhoble dhakhaatiirta degmada dhoble ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la horumariyo nadaafadda sarwuqaadidda nadaafadda ayaa ah mid muhiim u ah bulshada si looga hortago cudurro badan oo ka dhalan kara nadaafad darada qaar ka mid ah dhakhaatiirta ku nool degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey dhibaatada caafimaad ay bulshadu u horseedi karta nadaafad darada magacayga waa aadan cusmaan macalin dadka deegaanka haddii ay micnaha nadaafadda amasana ay ku dadaalaan wax cillado imaadis ma laha qashimadii oo idil magaaladii ay kusoo ururayeen guryaha derbigoodii in wasaq baa saaran xabadaha qaar waxaad arkaysaa meel iska wasaqaysan oo dhoogaysan waxaan dhihi lahay bulshada dhammaanteed degan ee degmada dhowley khaasatan maamulka waxaan ku dhiirigin lahay in lagu dadaalo micnaha caafimaadka lagu dadaalo oo micnaha alxamdulilahi sidii magaaladeena badaqab ay u noqon lahayd magaalada aan looga barakicin cudur darteed marka waxaan dhihi lahay in lagu dadaalo caafimaadka tallaalada faraha badan la sameeyo caruurta yaryar loo sameeyo in caruurta yaryar ee cudurka u nugul in la siiyo tallaal kaga hortagaan cudurkaas oo imaaday
waxaa la ogaaday gacmaha inay yihiin waxyaalaha u gudbiya jirka meesha koowaad oo jirka jermis u gudbin ay yihiin gacmaha qayb weynay ka qaadanaysa caafimaadka xanuunaha marka dadkaad bilaadanku dhaa waxyaalaha u badan waxaa waaye xanuunaha laga qaado jermiska ama bakteriyada waxaa la rabaa cunuga markaa xaar ka dhaqdid oo tunjigu ku fadhiya xaar ka dhaqdid inay mar walba saabuunta xasuusnaatid waxaa arkaysaa markaad xaafadaha booqatid oo fiil ka aadid ilmo yar oo cunug yar oo hooyo ee u dareyso cunug yar oo adeeda la mid ah oo ay dhehaysa ka xaar ka soo dhaq marka waxaan baraarujinayaa hooyooyinka sbeshali hooyooyinka maadaama ayaga ay hawsha u badan ee xaafadda ay hayaan ay yihiin abaabiyaha ee qoyska sababtoo ah carruurta ayagaa mar walba gacanta ku hayaan qoyska ayagaa mar walba gacanta ku hayaan cuntada ayagaa kariyaan wax walba ayagaa qabtaan xaafadda ka qabtaan marka waxaa loo baahanya mar alaale markaa cuntada karinaysiin oo kale inaad gacmaha dhaqatiin oo ku baraaruujiya deriskiina booqda isku daya inay musqusha horteeda markaa musqusha ka soo baxdiin marka waxaan farayaa dhammaantiin inaad ku jidaashiin magacayga waa cabdinaasir bashiishide dhakhtarka ka howlgalo isbitaalka weyn bulshada markaa mar walba wixii soo kordho inaan mataqaanaa wacyigelin aan u sheegno ayna la socdaan waalidiinta iyo bulshada aad bay muhiim u tahay waxaa lahaa daaweynta waxaa ka muhiimsan ka hortaga xagga nadaafadda laga taxadira caruurta musqusha in la daboolo tunjiga markii mataqaanaa cunuga ku saxaroodo dhaqso musqusha lagu rido la dhaqo daqsiga laga ilaaliyo inuu saxarada ku dego cuntadana uu ku dego hooyadu mataqaanaa nadaafada xagga qudaarta nadaafad dara badanaa ka imaato xagga qudaarta qudaarta in la iska dhaqo in mataqaanaa hooyadu ay ka taxadarnaataa loo baahan yahay hagaa kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhakhaatiirta ku dhaqan degmada dhobley oo ka warbixinaya muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nadaafadda bulshada degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa si weyn ugu hadlay guushii ay ka gaareen ciyaarihii ka socday magaalada muqdisho sida warbixintaani ku faahfaahaya wariyeen cabdifataax axmed macloo
shacabka degmada kaaraan ayaa si weyn ugu dabaaldegay guud ahaan wadooyinka degmadaasi kadib markii xulka kubadda cagta ee degmada kaaraan ay laba gool iyo waxba kulanka kamadambeyska ah ee tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir ay uga soo adkaadeen kooxda gubadley oo ahayd kooxdii sanadka hore hanatay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mid ah taageerayaasha degmada kaaraan oo aada u xamaasadeysan ayaa yidhi sidan isgooska jeero waa buudhan dhammaan xaafadaha degmada kaaraan caawa lixda waaxood iyo xaafadaha degmada kaaraan oo aan la soo koobi karin tiradooda caawa dabaaldegyo iyo xamaasado ayaa ka jiro kaaraan caawa madaxaa furan waxaan aad ugu faraxsannahay ee degmada kaaraan uu ku guulaysatay koobka tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad degmada kaaraan waxaa ugu dambaysay koob ay qaaddo sannaddii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii afartan iyo saddex sano ayaa ka soo wareegatay degmada kaaraan oo koob ay qaaddo wax kastuu ahaadaba caawa ayay noqotay in degmada kaaraan mar labaad ay ku guulaysato koob waxaan leeyahay reer kaaraan gabdhaha quruxda badan wiilasha dhammaan ciyaartooyda macallimiinta maamulka dhammaan waa mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha degmada kaaraan oo ah nin nasiib badan oo muddo bilooyina joogo mudane faarax cadaani maxamed oo ku guulaysta koobka nasiib ayuu ku helay sidoo kale macalin nasiib badanaa jiro macalin xamaam aa la yidhaahaa cabsi cabsi waaye cabsi cabsi waayaan leeyahay macalin xamaam iyo dhammaan ciyaartooyda taageerayaasha reer kaaraan oo la'aantood halkaan aan la soo koobi karin degmada kaaraan oo maanta guul weyn soo gaartay aan ugu hambaliyeyna
awsamadiisu ku yimid koobka iyo juhdi la geliyey ciyaar kuma imaan koobka laaskuma sidaqaysan tartanka xiisaha badan ee degmooyinka gobolka banaadir waxaa sanadkii labaad ku guulaysanaya kooxo aan hore looga baran kuguulaysiga tartanka kubadda cagta ee degmooyinka waxaana wareegyada koowaad ee tartankaba looga soo reebaa kooxo inta badanba la tegi jiray koobka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir haddii aan intaasi kaga nimaano bulshada degmada kaaraan oo si weyn uga hadashay guushii ay ka gaareen ciyaarihii ka socday muqdisho markanna xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaana safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nooca loo yaqaana xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliidda saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar iyo bar oo madafaas kelin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada gale ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanaya sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanaya labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubintaasi sarafka iyo suuqyada magaalada ayaa ugu dambeysay warka habeen oo aad ka dhageysaneyseen warbaahinta isnaay inta uu socday warka waxaad na socodsiinaysa anigoo ah saare cabdixuseen dhanka ee farsamada waa injineer saki soo saaraha waa timacadi tan iyo intaan ku kulmi doono warkan kii sixiga sida ayaa maana alla